maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad maanta oo bishu tahay toddoba-iyo toban bisha sagaalaad laba-iyo toban laba kun lix iyo toban waxay ku dhawaaqaysaa xukun ujeedda xukun maxkamade taariikhdu markay ahayd shan iyo tobanka bishii sagaalaad laba kun lix iyo toban saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwadiqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow cabdicasiis xasan mursal ina uliyo maxamed labaatan laba jir ah ku dhashay degan baydhabo ahna amiirka kooxda daacish soomaaliya ee degmada baydhabo laba mahad nuux siidow oo loo yaqaano cabdishakuur ina khadiijo cabdulqaadir labaatan iyo lix jir ah ku dhashay xamar degan beledweyne ahna miineyste ka tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo saddex maxamed sheekh mad ede ina xaliimo maxamed labaatan iyo lix jir ah ku dhashay buur dhuxunle degan kulanjareer kana tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo afar cali madgaabow ina jamiilo cali mataan labaatan iyo saddex jir ah ku dhashay degan xamar kana tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo shan xuseen cabdulaahi ibraahim ina cilmiyey nishe cabdiraxmaan labaatan iyo lix jir ah ku dhashay xudur degan baydhabo lix maxamed xasan maxamed waydhaan ina xabiibo cali soddon iyo shan jir ah ku dhashay bakool degan baydhabo toddoba aamina xasan shure ina xaawo cabdiraxmaan soddon sideed jir ah ku dhalatay degan tuulada xabaal barbaar kuwaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey in ay ka wada tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacish soomaaliya fadhigeedu yahay buuraleyda galgalo iyagoo loo soo xilsaaray in ay magaalada baydhabo ka geystaan dilal qorshaysan iyo qoraxyo qoraxyo islamarkaana eedeysanaha koowaad cabdicasiis oo ah hogaamiyaha amniyaadka kooxda daacish degmada baydhabo lagu soo qabtay afar bambo f one ah iyo bastoolad makarof ah nambarkeedu yahay labaatan iyo afar sagaashan iyo laba iyo toddoba xabadood oo rasaasteeda ah bambooyinkaas oo bambooyinkaas iyo bastooladaasna ay u diyaariyeen eedeysanayaasha shanaad iyo lixaad iyadoo saddexda bambo f onta ah uu xamar ka keenay eedeysanaha shanaad xuseen isagoo bambooyinka ku soo dhex qariyey jawaan baradho ah uuna dhigay dukaan shidaal lagu gado oo ku yaala baydhabo eedeysanaha lixaad waydhaan wuxuu u gaday hal bambo f one ah iyo bastoolad makarof bastooladda makarofta ah dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda soddon iyo saddex suuratu almaa-ida iyo qodobka laba boqol labaatan kow oo lala akhriyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabkasida markay aragtay qiraalka maxkamadda horteeda looga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afaraad ayna ku caddeeyeen in ay ka tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacish ee soomaaliya loona soo xilsaaray in ay baydhabo ka fuliyaan falal amniga lidku ah uuna amiir u yahay eedeysanaha koowaad lagu soo eedeysanaha koowaad lagu soo qabtay afar bambo iyo hal bastoolad makarof ah markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda maxkamadda horteeda markay aragtay qalabka dembi muujinta ah ee ka kooban afar bambo f one ah iyo bastoolad makarof ah oo wadata toddoba xabo rasaas ah markay aragtay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afraad loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya islamarkaana xabsiga si deg dega looga sii daayo eedeysanayaasha shanaad lixaad iyo toddobaad loona celiyo xorriyaddooda sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedeysanayaasha kale ah kow cabdicasiis xasan mursal laba mahad nuur siidow cabdishakuur maxad maxamed sheekh mad ede saddex afar cali maxamed gaabow ay wada yihiin dembiilyaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min toban sano xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamadda waxay xabsiga kasii daydaystay xabsiga ka sii daysay eedeysanayaasha kale ah xuseen cabdulaahi ibraahim maxamed xasan maxamed waydhaan aamina xasan shure maadaama si buuxda loogu caddayn waayo dembigii lagu soo oogay waxayna amraysaa taliyaha xabsiga dhexe degmada baydhabo inuu si deg deg a xabsiga ugu sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale maxkamadda waxay la wareegtay afarta bambo iyo bastoolada makaroofta ah waxayna ku wareejisay wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyooyinka koonfur galbeed soomaaliya ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilahi